تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel welibood nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad weliba goortan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegi doonnaa sida fursad dhaqaale ay uga bannaan tahay dhaqashada digaagga oo ka mid ah waxyaabaha wakhtiga kooban lacag looga heli karo booqasho aan ku tagnay beer digaagta lagu dhaqo ayaan idiin soo gudbin doonnaa halkaad naga dhegaysanaysaanna waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale
تجلت تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
digaag dajaaj ama jikin waa nooc ka mid ah shimbiraha rabaayadda ku wanaagsan asal ahaanna waxa uu ka soo jeedaa digaagga koonfur bari eshiya markii ugu horraysay oo aadanuhu u dhaqdana waxay ahayd qiyaastii siddeed kun oo sanno ka hor wuxuuna digaaggu ka mid yahay xawiyaannada ugu badan uguna bahasan ee adduunka lagu dhaqdo digaagga waxaa inta badan loo dhaqdaa in laga helo hilib iyo ukun waxaana laga soo saaraa cuntooyinka ugu caansan adduunka waana hilibka loogu isticmaalka badan yahay guud ahaan caalamka waxaana laga sameeyaa dhaqaale aad u fara badan hilibka digaagga ee ay dunidu isticmaashay sannadkii lasoo dhaafay ee labadii kun shan iyo labaatankii waxa uu ahaa boqol iyo shan milyan oo mitrigtan halka sannadkii labadii kun saddex iyo labaatankii uu ahaa in ka badan soddon iyo afar malyuun oo mitrigtan taasi oo celcelis ahaan qof waliboo dunidan ku nool ay ku soo hagaagayso afar digaaga sida laga soo xigtay hay-adda xawiyaanka adduunka ee world animal foundation ee loo soo gaabiyo waaf cabirka hilibka digaaga ee ay dunidu isticmaashay sannadkii labadii kun saddex iyo labaatankii waxa uu afar iyo toban milyan oo digaag ah uu ka badan yahay intii ay dunidu isticmaashay sannaddii labadii kun sannadkii labadii kun saddex iyo labaatankii maraykanka oo keliya ayaa soo saaray qiyaasta koob iyo labaatan malyuun oo mitrigtan oo hilib digaag ah taasi oo ka dhigaysa waddanka ugu soo saaridda badan hilibka digaaga adduunka oo dhan baraaziil ayaa gashay kaalinta labaad iyadoona sannadkaasi soo saartay afar iyo toban milyan oo tan digaaggu waxa uu muhiimad weyn u leeyahay dhaqaalaha adduunka oo dhan maadaama wax soo saarka digaaggu yahay maalgashi deggan oo bixinaya dhaqaale wacan isagoona bixiya fursado dhaqaale oo macquul ah kuwo shaqo abuur iyadoona dakhli badan ay soo xareeyaan milkiilayaasha beeraha digaagga lagu dhaqdo soo saaridda digaag badan waxay door muhiim ah ka qaadataa hubinta amniga cuntada ee waddamada suuqa hilibka digaagga adduunka ayaa si xowli ah u ballaartay soddonkii sanno ee lasoo dhaafay waxaana suuqa digaagga ee adduunka lagu qiyaasay saddex boqol labiiyo toban bilyan sannadkii labadii kun labaiyo labaatankii suuqa digaagga ee dunida ayaa sare u kacay adduun lacageed oo gaaraya saddex boqol iyo lixdan bilyan sannadkii labadii kun saddex iyo labaatankii iyadoona heerka korarka ee kobaca sannadlaha ee suuqani uu yahay boqolkiiba lix dhibic sagaal waana koror aad u ballaaran marka loo barbardhigo hilibka kale waxaa la filayaa in qiimaha suuqan uu gaaro afar boqol toddoba-iyo siddeetan bilyan marka la gaaro sannadda soo socota ee laba kun toddoba-iyo labaatan iyadoona heerka kobaca ee sannadlaha uu noqon doono ku dhowaad boqolkiiba toddobo sida laga soo xigtay warbixin laga diyaariyey suuqa digaagga adduunka kobacan ballaaran ee uu samaynayo suuqa digaagga adduunka waxa uu ku yimid habdhaqashada casriga ah ee digaagga iyo sidoo kale horumarinta noocyo cusub oo wax soo saar badan iyadoo laga eegayo dhanka jinetiga ama hidasidayaasha digaagga iyadoona lasoo xulayo kuwa dhalaa ukunta badan taasi oo suurto gelinaysa wax soo saar ka wanaagsan sidii hore adeega isticmaalka hilibka digaagga ayaa kordhay si guud iyo si gaarba soo saaristiisa ayaa ku socota si xawli ah sababaha keenayna kororka adeegsiga hilibka digaagga waxaa ka mid ah inay soo baxayaan warbixinno sheegaya in hilibka digaaggu ka caafimaad iyo waxtar badan yahay hilibka kale marka laga soo reebo kalluunka hilibka digaagga iyo ukuntuba waxay hodan ku yihiin borotiinno aad u sarreeya inkastoo dhakhaatiirta ay uga digaan dadka leh alerjiga ama xasaasiyadda maraykanka ayaa ah waddanka ugu cunista badan hilibka digaagga adduunka oo dhan iyadoona celcelis ahaan cunista qofka ameerikaanka ah ay noqotay qiyaasta ku dhowaad boqol kiilo oo hilib digaag ah sannadkii labadii kun labaiyo labaatankii taasi oo sannad walibana sii kordhaysay tan iyo labadii kun iyo tobankii sidaa laga soo xigtay hay-adda tirakoobka kororkan iyo kobacan kuma koobna maraykanka oo keliya ee cunista hilibka digaagga ayaa sare u kacday ku dhowaad waddan waliba ama gobol waliba oo ka mid ah waddamada adduunka sababtuna waxay tahay qiimaha hooseeya ee lagu heli karo hilibka digaagga borotiinka oo aad ugu badan taasi oo yaraynaysa halista kolestaroolka sare ukaca adeegsiga hilibka digaagga waxay caddaynaysaa doorka muhiimka ah ee hilibkan uu ka qaadanayo cuntooyinka qaran ee waddamo badan oo caalamkan ah oo ay ku jiraan shiinaha indonesiya hindiya maleysiya bakistan beyru filibiin fietnam iyo waddamo kale oo ay ka mid yihiin kuwa dhaca gobolka loogu yeeray bariga dhexe tobanka waddan ee ugu sarreeya soo saarista hilibka digaagga ee adduunka oo dhan maraykanka ayaa ugu horreeya oo waxa uu sannadkii soo saaraa koob iyo labaatan dhibic siddeed milyan oo mitirigtan oo hilib ah iyadoona kororka maraykanka uu yahay boqolkiiba labaatan marka loo eego digaagga laga soo saaro guud ahaanba caalamka baraaziil ayaa ah waddanka labaad ee ugu soo saarista badan hilibka digaagga waxayna sannadkii soo saartaa afar iyo toban malyuun oo mitrigtan kororkuna waxa uu yahay boqolkiiba afar iyo toban shiinaha ayaa ku jira kaalinta saddexaad isagoona soo saara afar iyo toban milyan halka kororka shiinuhuna yahay boqolkiiba afar iyo toban guud ahaanba dalalka midowda yurub ayaa iyaguna soo saara koob iyo toban malyuun oo tan wuxuuna kororkoodu yahay boqolkiiba koob iyo toban ruushka ayaa kusoo xiga oo afar milyan oo tan soo saara mexico ayaa kusoo xigta oo saddex dhibic siddeed milyan oo tan soo saarta tailand ayaa kusoo xigta oo saddex dhibic shan milyan ah argentiin ayaa kusoo xigta oo soo saarta laba dhibic saddex milyan oo tan turkiga ayaa kusoo xiga oo soo saara laba dhibic saddex milyan oo tan halka colombiyana ay soo saarto hal dhibic siddeed milyan oo tan oo hilib digaag ah waddamada ugu dhoofinta badan hilibka digaagga inkastoo maraykanku yahay waddanka ugu soo saarista badan hilibka digaaga adduunka oo dhan haddana dhanka dhoofinta markay timaado waxaa safka hore uga jirta baraaziil oo sannadkii dhoofisa afar dhibic toddobaatan iyo shan milyan oo tan oo hilib digaag ah halka maraykanku uu soo buuxinayo kaalinta labaad isagoona dhoofiya saddex dhibic saddex milyan oo tan oo hilib digaag ah midowda yurub oo la isku daray oo dhanna waxay dhoofiyaan hal dhibic toddoba milyan oo tan oo hilib digaag ah tailand ayaa ku soo xigta oo sannad waliba dhoofisa hal milyan oo tan oo hilib digaag ah halka turkiga uu dhoofiyo lix boqoloo kun oo tan oo hilib digaag ah waddamada uu turkigu digaaga iyo ukuntaba uu dhoofiyo waxaa ka mid ah soomaaliya badanaana turkigu waxa uu dalkeena keenaa hilib digaag ah oo waddankiisa lagu soo qalay xitaa hilibka digaaga ee turkiga waxa uu waayadan dambe u sii gudbayaa gobollada dalka taasina waxay caddaynaysaa inay jirto baahi badan oo loo qabo hilibka digaaga waxa ayaan dara ah anagii oo dalkeenii degan haddana mar walba aa cuneyno jikan wadamadaas laga keenay oo lasoo bacramiyey oo caafimaadkooda iyo tayadooda inay xalaal yihiin iyo xaraan ah kala ogeen sida lagu soo qalay maanta waxaan idiin wadnaa luga turki ah islamarkaana ay ku jiraan toddoba xabo iyo wixii ka badan lugahan waxawaaye luga turki ah oo nadiif ah islamarkaana aad ku helayso qiimo aada u jaban wadamada ugu badan ee soo dhoofsada hilibka digaaga waxaa ka mid ah shiinaha oo sannad waliba hilibka digaaga ku bixiya adduun lacageed oo gaaraya saddex dhibic toddoba bilyan oo dollar taasi oo ah boqolkiiba toban lacagta lagu iibiyo hilibka digaaga adduunka oo dhan jarmalka ayaa ku soo xiga oo sannadkii labo dhibic shan bilyan oo dollar kusoo iibsada hilibka digaaga sida laga soo xigtay wasaaradda beeraha ee dalka maraykanka masar ayaa ah waddanka afrika iyo carabba ugu soo saarista badan hilibka digaaga isagoona sannadkii soo saara hal dhibic siddeed malyuun oo tan oo hilib digaag ah soomaaliya marka la joogo dhaqashada digaaga waxaa ka bannaan fursad dhaqaale oo aad u badan maadaama dhaqashada digaaga ee waddankeenna ay yar tahay sidoo kalena waddamada kale la inooga keeno ukun iyo hilib digaag bacrimis ah kuwaasi oo waxtar ahaan aad u liita halis caafimaadna ay ka iman karto sidoo kale fursadaha dhaqaale ee digaaga waxaa ka mid ah in qiimaha digaaga ee soomaaliya uu yahay mid aad u sarreeya marka loo barbardhigo dalalka kale ee afrika iyo kuwa gobolka meelaha ugu raqiisan halkii xabo oo digaag ah keeji ahaanna aan ka badnayn laba kiilo wuxuu qiimaheedu yahay lix dollar halka meelaha qaarna uu qiimuhu ku dhow yahayba toban dollar taasina waa fursad kale oo dhaqaale oo ka bannaan dhaqashada digaaga wuxuuna digaagu guud ahaanba uu ku qaangaaraa muddo lix bilood ah meelo badan oo dalka ah ayaa laga sameeyey beero lagu xanaaneeyo digaaga inkastoo halista khasaarihiisu uu badan yahay oo cudurro saf mar ah ayaa laga yaabaa in hal mar xero digaag ah ay baabiyaan wakhti kooban haddana sida oo ay tahay waxaa laga sameeyaa dhaqaale aad u badan
inta hawskan aynu iminka dhex taagannahay ku jirtaa waa lix kun saddex boqol toddobaatan iyo lix digaagadood waxa ay frii ka wada yihiin olafdem xanuunnada kuwaasi oo aannu ka kaantaroolno si indhastariyaanka caalamku ay u shaqeeyaan oo kale aannu u shaqayno maalintii halkan each house waxa ay soo saaraan saddexiyo toban kartoon afariyo toban kartoon oo beed ah inta aannu soo saarnaa waa labiyo afartan kun beereedhey oo eg ah waa farash dhayli waxa ay dhashaa digaagadda caafimaadka qabtaa hal xabo oo beed ah wilaayaadka islaamiga ah kuma badna dhaqashada digaaga taasina waa fursad kaleh oo dhaqaale dadyow kooban ayaa hadda wax isku dayaya oo bilow ah xaaji mukhtaar sheekh maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay wuxuu laba sano ka hor aas-aasay beer lagu xanaaneeyo digaaga oo ay ku jiraan boqol xabo wuxuuna maalintii soo saari karaa ugu yaraan labaatan xabo oo ukun ah mar aan ugu tegay beertiisa ayaan kala sheekaystay xaaladda digaaga iyo fursadaha dhaqaale ee dhallinyarada halkaasi uga bannaan bismillaahi raxmaan raxiim bahda andalus waa idin salaamayaa boqolkiiba boqol aada isoo booqateen booqashadaad iisoo booqateen waa ku mahadsantihiin marka ugu horreyso ee dhaqaalahan digaagtan waxaan soo wadaa ilaa laba sano oo kale hadda laba sano oo kale ku dhowaad laba sano waa intan haayo markan faa'iidooyin badanay leeyihiin digaagta aada loogu faa'iidaa marka xajiyow markii ugu horreysay qaabka aad ku aas-aastay iyo habka aad u aasaastay bal nooga sheekay waxaan u aas-aasay horta meeshaan oo hadda dhismahan aada u jeedid aan ku bilaabay qolalkan lagu dhaqaaleeyo qolalkiiaan dhisay markaan dhisay waxaan soo gaday soddon habbo oo digaag ah aan ka soo bilaabay soddonkii habbo waxaan ka sii faa'iiday ukumooyin badana ii dhaleen waxaan ka sameeyey soddonkii markii oo ay bateen ilaa konton habba wixii waaweynaa hal maraan gaday soddonkii hore waa bixiyey wixii ayaga dhaleen ah haddan haddana soo kororay hadda maasha allah alxamdulilaah ilaa hadda hadda boqol meelahaas waa hadda waa ii joogaan wadada hadda markay furunto suuqa isfuruna wixii weynaay haddana sidii inaan u bixiyo aan rabaa hadda insha allahu haddii ilaahay idmo
marka xajiyow markaad dhaqaalaynayso digaagta ma hilib ahaan ayaad u dhaqaalaysaa oo hilibkeeda unbaad iibisaa sidaad ii sheegtay soddonaad mar suuqa geysay ma qaabkaasaa mise ukunteedana waad ka faa'iidaa oo dhaqaala ka samaysaa ukunteedana waa ka faa'iidaa dhaqaalana waa ka sameeyaa qarashaadka ayada ku baxay ukunta aa laga soo saaraa hilibku waa faa'iido marka insha allahu adig waa faa'iido badanay leedahay dadka degaanka inay iga soo daydaan oo saas oo kale ay sameeyaan ayaa la rabaa dadkeenan waa iska reer baadiyo waxaan wax ma dhaqmaa iyo shimbirta shimbirtaan la daordaay waxay tahay leeyihin laakiin dhaqaalo ku jiro ninkii fahmaay ninkii fahmaay dhaqaalo ku jiro buulfulay oo kale hadda aan joogno ukunta qiimaheeda iyo digaaga qiimihiisa bal ka waran hadda hadda hadda aan rafo ad marka ciidahan oo kale ay tahay hashi habba ukun waa ligu imaanaa toban kun nus dolar ku dhowaad waaye markay oo caadi ay tahayna waa shan kun habadii boqolkii habba waa labaatan doolar oo kale waaye aa helay marka insha allah ukunta hilibka markii la dhaho toddoba doolar toban doolara ugu badan ilaa toddoba doolar lix doolar taas waay
hadda kuwa kuu joogo qaarkood ayaa aada u waaweyn deeqyaal oo waaweynaa joogo kuwaas oo kale oo arigaba ku dhow see loo iibiya kuwaasna waxaas waxaa loo iibiyaa waa labaatan doolar halkii waxaa waaye ariya u dhigmaa marka insha allah kuu waaweyn saas waaye wixii oo diiq ah diiqakan waaweyn oo hadda aad u jeedid oo meesha joogo ku waaweyn ah waa labaatan doolar habadkii tii oo dhadig ahaa doorada ahna waa ilaa toban doolar laba iyo toban shan iyo toban ugu badan siday u kala weyn tahay macnaa ay ugu xiran tahay marka xajiyow dadka kaa iibsanaya ukunta oo kale ma beertan ay kugu imaan karaan haa beertaay ugu imaanayaan marka waxaa u badan weliba marka ciidaha ciidul fidri ha noqdo ciidul adlaha ha noqoto labadaas ciidooda adig aad u badan beerta loo imaanaa inti kale suuqan geysana haddii marka caadi ay tahay marka insha allahu saasaa jirto hadda maadaama marka iid ay soo dhowdahay oo kale suuqay leedahay ukunta aa intaa laygu imaana hadda wax badana ii yaalo hadda ilaa labaatan hab oo kale hadda waa dhaloysaa maalintii labaatan hab labaatanay soo saaray haddii marka labaatankaas oo min toban kun maalin kasta lagu iibiya xataa waa lacag badan soo ma lacag badan maasha allahu inkastoo hadda shilin soomaaligii oo lacagtan suuqa ka baxday marka doolar le way hadda kadib waa sintooyna isku noqonaayeen laakiin adigago badan oo faa'iido badan ay leedahay insha allahu
marka xajiyow yaa kaaga shaqeeyo digaagta oo qof yaqaana maad u heshay oo ku dhaqo haa nin shaqaale ii joogo oo fahamsan waxaa ugu fiican horta oo laga qabto nadaafadda ugu fiican nadaafadeeda muhiim in nadaafadeeda in lagu dadaalo muhiimadeeda nadaafada aad ugu fiican in nadaafadeeda lagu dadaalo laga ilaaliyo marka hadda cuduradan hadda magaalada waaba ka baxsannahay alxamdulilah cudur iyo waxaas ma qabto tan magaalada markay eber baxayso dhammaanayso annaga alxamdulilah waa ka fiicanahay hawe fiicana haystaa dhul weyn oo fursad fursad ahoo faraagalena waa haynaa marka alxamdulilah adig maasha allah boqol kiiba boqol aada marka qaabkaad u dhaqdaan ma qaabkii hore oo taqliidiga ahaa mise qaab ka bedelan oo casri ah hadday noqoto cuntasiintii biyihii oo kale qaabkeed u dhaqdaan waxaan u dhaqnaa dee qaabkii hore dee de- waa iska waa iska foofi jirtay soo maahan hadda ma foofayso waa luquudinaa waxaana la- qarashkaas laga keenaa ukumaha markii horena waa kuu sheegay ukumahaasaa lagu biilaa iyada wixii biilkeeda xaggaa laga soo saaraa wixii biilkeeda ee raashinaa la siiyaa biyaheeda daawooyinaa lagu daraa marka alxamdulilah adiga aaday u fiican tahay hadda maasha allah marka e, xajiyow e, yaa wanaagsan marka qaabkii hore loo dhaqi jiray iyo qaabkan hadda casriga ah in e, xayndaab loo sameeyo oo cuntadeeda iyo laga warhayo Eh, casriga hadda waa casri waaye wixii hore waa laga soo gudbay Eh, de- de- xaarka iyo waxaasay isku cuni jireen hadda wixii hadda hadda waa la ilaaliyaa raashinkooda waa lala socdaa magaaladii waa laga soo saaray raashin fiican oo nadiif ah aa la siiyaa biyo nadiif ah la siiyaa marka dee wixii hore waa laga soo tagay wixii waa iska soo foofi jireenoo xaarka dadka iyo lo-da iyo xaarkooda waxa- waxaasay cuni jireen laakiin hadda waa laga ilaaliyaa wixii wax nadiif ah la siiyaa marka insha allahu saasa jirto E, digaagta marka xajiyow ma keliya cunto badar ay u baahan tahay mise cushbiga cooska iyo waxyaabahaasna way cuntaa Haa, cooska waa cuntaa badarka markii la siiyo hadda beerta waa u jeedaa galabta iyo subixii cooskaasa loo furaa cooskaasay cuntaa waa hoogaa leertaas iyo waxaas bannaankaasay rabtaa cooskay soo cunay badarkii subixii loo daadinaa galabtiina waa loo daadinaa marka intii kale cooskay cunay Haa.
E, waxaa jiro shimbiro halis ah oo ugaarsato ah sida galayrka oo kale iyo haadda kuwaas oo kale bal sideed u maaraysaan maadaama ay halis badan yihiin waxaan u maaraynaa waa run hadda waana dhibaan mar walba maalintiiba waa noo imaanayn laba beri saddex beri kadib waanu soo meerayn shabaqaas aad u jeedid wixii yaryar yaryarkay qaadayn ayaga wixiiba yaryaroo markaas soo boqo waxaa la gelinaa shabaqaasaa la gelinaa meesha lagu maarina Aa, marka ma- haa marka shabaqaasaa la gelinaa shabaqaasay ku jiraan mar haddoo weynaadana dhibba malaha maba qaadi karab marka saasaan u maaraynaa wixii oo shimbiraha iyo wa- waxaan galeerkii ah, ugu dhib badan iyo nyaawka- ma- mukulaashan ay dhahaan nyaaw duurka ha jambaha eh jambaha jambayga ugu daran marka adig kaasa hadda aad halis nooga ah marka waxay u baahan tahay digaagta in laga warqabo mar walba saan loola joogo Aa, mar walba saas loola joogo ma laga tegi karo oo iska tabar yar tahay ma laga tegi karo in la ilaaliyo hadda waaridaha joogo markii kale anaa ku simaayo markii meel meelahu aadayo markuu maqaya hadda saas anaa u joogo saacad kadib waa i imaana wiilka marka in saas loola taagnaado waay shaqay rabtaa aa la waa iska jilacsan tahay waan isbixinay ninka shaqaalaha ee qarashkiis ayadaa bixinayso bishiiba wixii la siinayo raashinkiis waxaa laga bixinaya dhaqaalaha ayada laga soo saarayo marka insha allah saasaa jirto digaagta ee waddankan xajiyow markaan u fiirsaday ee way ka duwan yihiin digaagyadii kale ee gobollada kale ee soomaalida aad bay u weyn yihiin ma marka digaagta dhulkan dhan miyaa sidaan ah waa kala nooc kuwa waaweyn a jiro oo la yidhaahdo dooradan ugu waaweyn dooryantaara la dhahaa badiiba waxay joogtaa arya u malaynaysaa sida hadda fiiri ah, gee- ah, de- de- fiiri hadda diiqaas fiiri diiqaas oo kale hadda labaatan doolar ka soo galay neef neef neef arya ma dhama mahaa kan hadda marka waa kala qeyb digaagta tan tan oo hadda agtee- ag- diiq agtiis joogtan fiirib waa yar tahay marka wax waa laisku dhex daraa kan waaweyn aad uma dhalo waxaa waye ta- ukuntiisa iyo tarankeed tarankeeda reer hilib waay laakiin waa ku- lacagay kuu goynay lacagay kuu goynay ukuntii tan dhasha aad tan loo dhigaa adiga meesha shaqa shaqa taala laakiin waa isbixinay qarashkooda marka waxay u baahan tahay khibrad iyo xirfad in ee, ku waaweynna hilib ahaan looga faa'iidaysto iyo kubeetar inay ku noqdaan ukunta ay ku fiiqaan haas nax- nacam saas waa insha allah khibraday u baahan tahay iyo cilmi iyo shaqo culus oo oo laga qabto ay u baahan yihiin biyaha daawooyina ugu darnaa waqti kasta waa loogu daraa daawo soomaaliya la dhahayo oo dacar iyo iyo iyo bahal oo asna la dhahayo oo weelsoobiya la dhahaa asna waa loogu daraa biyaha lagu dhex ridaa marka adiga nadaafadii iyo wixii iyo daawadii daawo dhiraadii waa lasugu wadaa iyo daawadan kale caadiga ah Ee, jiilalkii hadda lasoo dhaafay cudurro badan ayaa dilaacay xoolihii baaba'ay iskabadaa digaag iyo wixii la halmaala bal idinka siduu idin saameeyey jiilaalkii darnaa bal ka war xajow wallaahi jilaal daran waana soo maray alxamdulilaah annaga hadda hoolahaas baaba'aya iyo wix baaba'aya waa u jeednay laakiin ilaaha naga badbaadiyay annaga Aa, dhaqaaladeen iyo waxeen alxamdulilah waxba nagama halaabin wax naga dhintayna ma jirin hadda kuleelkaas ajari u- ukumaha waa u dhigayna waa u dhigayna waxaa la samaynaa haa, waxaa la samaynaa meesha loo dhigaay hoogaa waa la biifaa biyaa lagu biifaa meel qaboob qolka dhax qolka dhexdiis waa la biifaa qaboobaa laga si ay qaboob u hesho marka ukumihii sidii kasoo fiiqmaayan jilaalka annaga hadda waxba nagama halaabin jiilaalka adig kobac iyo aa ku jirtaba iyo kobac le ku jiray ha kobac ku jiray waan ii kobceen wax badan waa waa ka faa'iiday alxamdulilah alxamdulilah aadan ugu faa'iiday maasha allah ee dhaqashada digaaga alxaajiyow bal khibradda aad u leedahay iyo maadaama ganacsiyo badan iyo nin waay arag ah dalal badan meelo badan soo maran aad tahay bal khibradda aad u leedahay iyo waay aragnimadaad wallaahi hadde markii hore hadda ma fahamsineen laakiin hadda wax badan aan ka fahmay aadan u fahmay marka hadda dhaqashadooda sidii oo wax loo kala wadaay sidii loo ganacsanaay sidii oo loo kala bixinaay naftirkeeda in la kala bixiyo wixii oo waayeel noqdo in la gado wixii yar oo oo oo oo soo kabcay in laga faa'iidaysto la koriyo ay soo weynaadaan qayb qayb loo bixi hadda aadan waayo aragnimo ugu qaaday adiga waa ka- maasha allah marka imisay ku qaangaartaa horta digaaga markay ukun inay bilowdo ay tahay meeqa bilooda meeqa bilooda jirta markaas lix bilood lix bilood ay ku qaangaarey lix bilood kadib aadi waay adiga waa dhalay waaba waaba lacagay ku bilaabay ama u- ama lacag ama ukun ama hilib ahaana u gadanay ama ukuntii dhalay lixdii bilood Ee, marka la leeyahay digaagtan waa duqowday waa lasii iibinayaa markaas meeqa jir waay waxaa waaye adiga sanad iyo hoogaa le waay adiga sanad iyo hoogaa laba sin labaabda gowdib ayada laba sin iyo bar cimrigeeda laba sin iyo bardhay gaaray ani hadda taas aad u jeediday tii aan kasoo bilaabay eber waay waan waa waa bi- doq waay Laba- laba sin ah ilmay wadaa laba jir waay marka wixii la- wixii wixii ka dambeeya bas waay waa la iibinayaa marka saasaa jirto insha allah
Ee, markii laga hadlayo alxaajiyow ee, dhaqashada digaaga oo kale inkastoo adiga hadda qof oo ganacsiyo iyo howlo kale ku jira aad tahay qof caadi ah oo aanan hanti kala haysan digaag dhaqashada noloshiisa ma ku maareyn karaa ah saasay ila tahay in ku maarayn karo oo ilmihii isku korsan karo qofkiiba isku dayo inuu isku waxaan waxaa sideeda waxay rabtaa fahanay rabtaa haddii la fahmo qof oo noloshiis ku maarayn karo waa jirta boqolkiiba boqol ah waa saasaa jirta haddii lacag aan ka rabin hataa qoys ahaan waa u anfacay inuu dhaqaalaysto oo ilmihiis iyo wixiis ka maareeyo waa suurtagal maasha allah waay noloshiis waa ku filan tahay reer waa ku filan tahay ninkii dhaqaalaysto Ma- ukun iyo ukunteeda iyo wax wax walba waa isbixinayn adig waa isbixinayn ukumaheeda ninkii dhaqaalaysto laakiin dhaqaalay rabaa wax walba in kor laska saaro hoogaa ulees la saaro nadaafadeeda iyo wixiis ku dadaalo waxaa waay shay aan sideedaba aan lagu dhibtoona maba lagu dheefsanayo ba aslanba sideedaba addiinaba saase Ma- marka insha allahu ee, waxaa waaye noloshii waa laga maarayn karaa ee, dadka deegaanka inay noloshooda ku maaraystaan oo digaagtaas dhaqdaan waa mid aad ugu fiican aaday u fiican tahay hal- hanu lagu daydo insha allah qofkii lacag bahaysto inuu shaqo abuur ka sameeyo oo shaqaalo u sameeyo meel xirto dad badanaa dhul hadda u yaalo marka inay saas sameeyaan aaday u fiicnaan laheyd oo ligu soo daydo oo maasha allahu waay hadiiba oo hadda oo dhaqaalo dhaqaalo waa ka imaanayan ninkii dhaqaalo lacag hadiiba la gashto aa aniga soddon habaan ka bilaabay hadda meeqan marwe maha boqol habaa hadda ii joogto ee, qaa- laba biyaajin waa soo gadgaday haddana inaan gadaan rabaa wadada markay furunto wixii weyn inaan bixiyaan rabaa ukumihiin waa ka faa'ida insha allah hadda iidan hadda hadda iidan oo oo iidul allahada inaan hadda kulli ukumihii hadda diyaar waaye dadkan oo wadanka ka cararaay shaqo la-aan waa iyo waxaas ay leeyihiin inay macnaha shaqo abuur ay ka samaystaan Ee, waa fududahay qofka dhalinyarada hata hataa shan haba hadduu ka bilaabo shan haba lee ka bilaabo waa u kobci waaba ma lagu jee shan haba min toban haba haddaad u dhigtid konton hab waay Shan- shan digaagley shan lee ku bilaabo min toban hab u dhig waxaa konton hab waay ayagiin ayagiina waa haysataa marka shaqo abuur aad u fiican waay waqtigeena degdeg waay waa sa- sagaal sagaal iyo toban habeenkii labaatan waa soo labaatanaad waa soo bujinay waa lix bil kadib marka insha allahu shaqo abuur waay hana laga soo daydo wixii dhalinyaro ah oo degaanka ah inay naga soo daydaano waxaan waa wax oo qof dhaqaalo yar ka samayn karo dhaqaalo ka samayn karo waay waana iska fudud bilaagoodana fudud yah ugu dambeyntii alxaaji yow ma ma ku tala jirtaa mustaqbalka in aada ballaariso beerta digaaga oo qalabyada casriga ah sida kubeeterada oo kale aad keensato ma ku tala jirtaa haa waa keena insha allah hadda qeybtan sanadkan hadda meeshan aan joogo inaan dhinacaas aan aan u fidiyo dhag- wadada xaggeed u fidiyo inaan wadada halahan dhisan hadda wax ku daro aan bilaariyo ayadana bilaariyo shaqaalo badan aan u sameeyo aan ku tala jira haddii ilaahay karaa nabad shabaq weyn u keeno keeno geedkan oo bahlaan oo oo kan oo ukumaha lagu bujinay fiiqay keeno aadaan u rabaa saasaan rabaa insha allah haddii ilaahay karaa nabad
guud ahaan intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب